على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo saddexaad min suurati ali cimraan qaala allahu tacaala ina allaha istafaa aadama wanuuxa waaala ibraahiima waaala cimraana cala alcaalamiin darsigan munaasabada uu la leeyahay darsigii ka horreeyey waxaa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu soo caddeeyey ilaahay maxabbadiisa iyo jacaylka ilaahay la jeclaado inaysan taam noqonayn oo dhammaystirmayn ilaa mutaabacada rususha iyo raacitaankooda iyo adeeciddooda mooyaane oo qofkii ilaahay jecel la doonayo inuu nebi moxamed raaco calayhi salaatu wasalaam markii la soo caddeeyey rususha darajooyinkooda sida ay u sarreeyaan iyo manaasibtooda siday sharaf u leedahay halkan waxaa la caddaynayaa ambiyada iyo rususha ilaahay darajaadkoodu sida uu u sarreeyo waxaa lagu bilaabayaa nebiyullaahi aadam oo ugu horreeyey waxaa laba looga dhigayaa nebiyullaahi nuux oo la yidhaahdo abulbashar athaani aabbihii binu aadamka oo labaad nebi aadam ka bacdi laga farcamay waa nebi nuux waxaa saddex looga dhigayaa aali ibraahim aalu ibraahim markii la yidhaahdo ibraahim dadkii ka farcamay waxaa ka mida nebigeenna calayhi salaatu wasalaam oo abtiriska halkaa ku mara maxaa yeelay nebiga abtiriskiisu wuxuu gelayaa nebiyullaahi ismaaciil nebiyullaahi ismaaciilna waa ina nebiyullaahi ibraahim waxaa afar looga dhigi doonaa aali cimraan oo suuraddaba loogu magacdaray halkaasna waxaa gelaya cimraankaas tarankiisa nebiyullaahi ciisa calayhi salaam ilaa hooyadiisbaa maryamo bintu cimraana ayib intaa markii laynoo sheego darsigan waxaa lagu xijin doonaa saddex qiso oo waaweyn saddexdaa qiso qisa waxay ku saabsan tahay maryama iyo dhalashadeedii qisana waxay ku saabsan tahay nebiyullaahi yaxyaa dhalashadiisii qisana waxay ku saabsan tahay nebiyullaahi ciisa dhalashadiisii saddexdaa qisaba waa saddex qiso oo khawaariq lilcaada caadada dilaacinaya oo sidii la arki jiray ama la yaqaanay ka duwan waxayna tusayaan ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa subxaanahu wa tacaala qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi inna allaha ilaahay isdafaa wuxuu doortay aadama nebiyullaahi aadam ayaa ilaahay doortay oo abulbashar ah basharka oo dhan aabbahooda nebiyullaahi aadam baa ilaahay doortay markii la soo yidhi darsigii hore kelimaddii u dembaysay fa inna allaha laa yuxibbu lkaafiriin ilaahay ma jecla kuwa kaafiriinta ah waxaa halkan laynoo sheegayaa kuwa ilaahay jecel yahay baa halkan layna ku barayaa inna allaha ilaahay isdafaa wuxuu doortay aadama nebiyullaahi aadam baa ilaahay doortay oo nebinimo u doortay wa nuuxan nebiyullaahi nuuxna ilaahay waa doortay oo mursaliinta oo dhan ninkii u weynaa ah muddo badan dhawaaqayay sagaal boqol iyo konton sano cimri ka dheerna ilaahay gaadhsiiyey wa aala ibraahiima ibraahiim aalkiisina ilaahay waa doortay oo cashiiradii iyo dadkii ka farcamay ibraahiim oo aalkiisa ahaa kuwaasna ilaahay waa doortay oo nebi ismaaciil iyo nebi isxaaq iyo ambiyadii nebiyaashaas ka sii farcamay oo intooda badan nebiyullaahi isxaaq ay maraan oo nebi ismaaciilna nebigeennu uu maro calayhi salaatu wasalaam aalkaasna ilaahay waa barakeeyey wa aala cimraana cimraan aalkiisana ilaahay waa doortay weeyaan wa aala cimraana cimraan ehelkiisina ilaahay waa doortay ehelkaa ka farcamay cimraanna laba cimraan baa jirayoo cimraanna nebiyullaahi muusa ayuu aabbihii ahaa iyo nebi haaruun iyo cimraanna maryamo bintu cimraan oo maryama ay dhashay nebiyullaahi ciise cimraankaa weeyaan markaas nebiyullaahi ciisa baa isagana maraya cimraankaas aali cimraan noqonaya ayib reer bani israa'iil ambiyadoodii tirada badnayd oo soo socon jidhayna waa nebiga lagu khatimay ambiyadii reer bani israa'iil waa nebi ciise intaas baa ilaahay doortay calal caalamiina caalamiintaana ilaahay ka doortay ayib ilaahay caalamiinta ayuu ka doortay waxaa weeyaan caalimii zamaanihim xilligoodii kuwii jiray oo dhan kuwaan ayaa laga doortay weeyaan ambiyadan marka baa la khasisay ambiyadan iyo rusushaas dhammaan nasligaas iyo tarankaas halkaasay gelayaan markaas aalkaas waxaa looga jeedaa aala ibraahim iyo aala cimraankaas waa tarankii weeyaan haddii aalka muqxam ama ziyaado loo ictibaariyana ina allaha astafaa ilaahay wuxuu doortay aadama iyo wa nuuxan iyo wa aala ibraahiima ibraahim laftiisoo ilaahay doortay wa aala cimraana cimraan laftiisaa ilaahay doortay calal caalamiin caalamiinta dushoodaana laga doortay wey duriyatan baa ilaahay doortay duriyad oo bacduhaa barkeed min bacdin barka kale xaggeeda ka ahaaday duriyaddaasi waxa weeyaan waa duriyad waa dad isku mutajaanis ah oo isshabahaya isku diin ah xagga taqwada iska shabahaya xagga salaaxa iyo wanaagga iska shabahaya waa duriyatan bacduhaa min bacdin barkeed barka kale ka ahaaday waa dad wanaagsan oo diinka iyo taqwada iyo cabsidaba waxa weeyaan bacduhaa min bacdin barkeedba barka kale oo ka ahaaday macnaha weeyaan ayb wallaahu ilaahayna samiicun ilaahay mid maqal badan weeye addoommada aqwaashooda caliimun ilaahay mid ku ogaal badan weeye addoommada damaa'irtooda iyo waxa ay qalbiga ku hayaanna ilaahay subxaanahu wa tacaala mid ku ogaal badan weeye id qaalat imra'atu cimraan waxaa la gelayaa qisadii marka ku saabsanayd maryama iyo hooyadeed oo imra'atu cimraan ah wadkur waxaa ka sheekaysaa id waqtigii qaalad ay tidhi imra'atu cimraan cimraan ninkii la dhihi jiray haweenaydiisii markii ay tidhi ay ku hadashay magaceeda waxaa la dhihi jiray baa la yidhi xannata bintu faaquud xannata bintu faaquuda baa la dhihi jiray gabadhaas oo cimraan uu qabay marka ay tidhi rabbi yaa rabbi rabbigaygiiow innii anigu nadartu waxaan kuu nadray laka adiga waxaan kuu nadray maa fii badnii badnigayga iyo calooshayda waxa ku sugan ilaahayow waxaan kuu nadray waxa calooshayda ku sugan oo aan uurkiisa leeyahay ilmaha calooshayda ku sugan baan waxaan kuu nadray adiga yaa cibaadadaada iyo adeeciddaada ilmahaas aan xambaarsanahay baan u nadray howl kale inuusan qaban innii anigu nadartu waan kuu nadray laka adiga maa fii badnii maa weladka fii badnii ku sugan muxararan xaaluu yahay mid la xoreeyadoo acmaasha kale iyo shaqooyinka kale iyo cid kale inay ku adeegata laga xoreeyey ee adiga mukhlas ku ahoo adiga lagu gaaryeelay cibaadadaada iyo daacadaada baa loo gaaryeelay ilmaha isaga ah fataqabal ilaahayow iga aqbal minii aniga xaggayga innaka adigu adigu innaka adigu ilaahayow anta adigu assamiicu alla maqal badan baa tahay ducada aan ku tuugayo ku baryaayo alcaliimu alla ogaal badan baa tahay niyadayda waxa ku jiraan ilaahayow adaa ku cilmi leh ilaahayow iga aqbal oo ii hirgeli ilmahaas markaas meeshaas ilmaha ka shaqaynaya oo ka shaqayn jiray oo loo nadri jiray wuxuu ahaa ilmaha ragga ah maadaama masaajid ay tahay qofka dumarkaana iska cududaar badan yahay ilmo raga wiil inuu ka shaqeeyo iyaduna sidaasay iska niyeysnayd falamaa wadacadhaa markay dhigtay haa naftii ay uurkeeda lahayd damiirka falamaa waqtigii wadacad ay dejisay haa naftii ay xambaarsanayd oo uurkeeda ay lahayd qaalad waxay tidhi rabbi yaa rabbi rabbigaygiiyow innii anigu wadactu waan dejiyey haa naftii aan macnaha xambaarsanaa uurkeeda aan lahaa ilaahayow waa dejiyey unfaa iyadoo mid dhadiga alla ilaahayow ilmo dhadig oo gabarah ayaan ilaahayow dejiyey oo aan umulay macnaha weeyaan waxaa u soo baxday wixii nadarkii ay gashay hadda wiil baa hawshaa qaban karay markaas qoomamo iyo cududaarasho iyo nadarkay gashay iyo ilaahayow ilmo dhadig ayaan ilaahayow dejiyey gabar baan ilaahayow dejiyey wey waxaa ibnu cabbaasku uu leeyahay hadalkan waxay u tidhi may dhici jirin in la aqbalo nadarka ilaa wiilasha mooyaane laakiin gabadhan waa la aqbalayaa ducadeediioo maryamaa laga aqbali doonaa wallaahu ilaahayna ducadiioo socotay iyo hadalkeedii baa laba jumlaa soo kala dhex galay wallaahu ilaahay aclamu mid ku ogaal badan weeye bimaa wadacat qiraa'aadka bimaa wadactu iyo bimaa wadacti iyo waa jiraan laakiin waxa weeyaan wallaahu ilaahay aclamu mid ku ogaal badan weeye bimaa wadacat sukuunka la akhriyataada waxa ay dejisay ilaahay mid ku ogaal badan weeye hadday sheegto oo dhahdo rabbi innii wadactuhaa unhaa ilaahayow mid dhadig baan dhalay hadday dhahdo iyo haddaysan dhihin laba jeeraalaba ilaahay mid ku ogaal badan weeye walaysa dakaru jumladii labaadna waa tan walaysa dakaru midka labina muusan ahaanin kal unfaa midda dhadig oo kale midka labi la mid maaha kal unfaa midda dhadig kan dhadig la mid maaha waxay ka dhigan tahay ilmihii labaa oo ay dalbatay oo iyadu islahayd ilmahaas baa helaysaa midkaan dhadigoo hadda la siiyey la mid maahaoo middaan hadda la siiyey oo dhadig baaba kaba fadli badan kaba sharaf badan hawsha loo diri doono iyo maryama siday noqon doonto iyo cidda nasligeeda ka farcami doonta walayse dakaru kalunfa oo waaba ammaan oo waxaan hadda la siiyey ilmahan dhadigoo la siiyey laba mid maaha waxa weeyaan walayse dakaru kan la muusan ahaa nin kalunfa midda dhadigoo kale tanaaba uga cajo badan macnaha weeyaan oo markaa waxaa la weynaynayaa tacdiiman lisha'ni haadihi almawluuda gabadhaan la dhalay sha'nigeedaa la weynaynaya iyo arrimaha meesha imaan doona iyada iyo wiilkeeda nebiyullaahi ciisa oo aayad u noqon doona caalamka oo dhan taas baa meesha kusoo jidha iyo xikmaddaas ama walayse dakaru kan lamuusan ahaanin kalunfaatan dhadigoo kaloo wacnaha meelaha wiilku ka shaqeeyo iyo howlaha uu qaban karo gabadhu ma wada qaban kadha wey hadalkeedii u noqo marka imraatu cimraan cimraan xaaskiisii hadalkii ay tidhi gadaal ugu noqo waxay tidhi xanna baa la dhihi jiraa layidhi wa innii anigu ilaahayow sammaytuhaa ilaahayow waxaan ku magacaabay maryama maryama ayaan ku magacaabay ilaahayow waxaan u bixiyey maryama maryama macnaheed waa maxay tii caabidada ahayd tii zaahidada ahayd taasaan ilaahay ugu magacdaray maryamaan u bixiyey macnaha weeyaan maryama luqadooda waxaa lagu dhihi jiray alcaabida gabadha caabidada khaadimatu rab rabbi khidmadiisa iyo cibaadadiisa keliya haysa ayaa la dhihi jiray wa innii anigu ilaahayow uciiduhaa waan magangelinayaa haa gabadhaan bika adiga waxaan kaa magangelinayaa iyo wa duriyatahaa iyada durriyadeedaba ilaahayow waxaan kaa magangelinayaa min ashaydaani shaydaankii alrajiimi ee la dheereeyey ayaan kaa magangelinayaa ayib ilaahayow gabadhaan maryama iyo durriyadeedaba waxaan kaa magangelinayaa shaydaankii rajiimkaha ee naxariista ilaahay laga dheereeyey ilaahayna waa ka aqbala waa inoo imaan doontaa aayadda ku xigta wey waxaa jira xadiid soo arooray oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilmo la dhalay ma jiro ilaa marka la dhalaayo shaydaan baa gujinaya meeshaas maaragtay ilmuhu ilmagaleenka ah ama mandheerta ah bau durayaa oo saa u gujinayaa markaasaa ilmuhu ooyayaa marka uu dhalanayo ilaa maryama iyo wiilkeedii nebiyullaahi ciisa mooyaane oo iyaga waa kanoo ilaahay baa saa loo magangeliyey culimmada qaar baa ambiyada kale oo dhan ku dara kuwana waxay dhahaan iyaga bay ku khaas tahay wa duriyataha min ashaydaani arajiim fataqabbalaha ilaahay waa aqbalay haa maryama fataqabbala waa aqbalay haa maryama rabbuhaa rabbigeed baa aqbalay biqabuulin mid lagu aqbalo kaasoo xasanin wanaagsan ku lagu aqbalo qabuulkaas mar haddii baa lagu daray biqabuulin ismu'aaloo kale weeyaanoo inaadan masder ka dhiginoo waxa weeyaan biqabuulin mid lagu aqbalo ama ku lagu aqbalo si lagu aqbalo baa ilaahay subxaanau wa tacaala kaga aqbalay oo waxa weeyaan waa laga yeelay weeye ama fataqabalahaa fataqabala wuu aqbalay haa maryama rabbuhaa ilaa hooyadeed baa ilaahay bariday rabbuhaa rabbigeed baa aqbalay bay maryama biqabuulin baadu markaas leeyahay tawkiid biqabuulin aqbalid qabuulan xasanan macnaa biqabuulin xasanin aqbalid wanaagsan ayaa ilaahay aqbalay waxay ka dhigan tahay qabuulan xasanan aqbalid wanaagsan ayaa ilaahay aqbalay wa ambataha ilaahay waa barbaariyey haa oo maryama nabaatan barbaarin iyo kobcin xasanan wanaagsan tarbiyadaas oo labadii dhinacba ah tarbiyo kaamila ah iyo barbaarid wanaagsan xagga akhlaaqda iyo xagga diinta iyo xagga korniinka intaba ilaahay subxaana wa tacaala nabaatan xasanan baa ilaahay ka cabiray ayaa ilaahay barbaariyey subxaana wa tacaala waa maryama weeyaan wakafalahaa kafala wakafala waxaa kafaalo qaaday haa oo maryamo ah zakariya zakariya kafaalo qaaday oo kafala markaa shadiid labada mafcuulba waa siinaysaa oo kafala haa oo ka mafcuulkii hore ah iyo zakariya ilaahay baa kafaalo qaaday waxa weeyaan kafaalo qaadka maxaa lagu kafaalo qaaday macnaha zakariya wakafalahaa waxaa kafaalo qaaday haa oo maryama zakariya zakariya kafaalo qaaday oo arrimaheeda u qumay masaalixdeeda u qumay ilaa ay macnaha qof weyn ka noqotay oo cibaadadii iyo qolkii gaarka ahaa oo ilaahay ku caabudaysay ay markaas ku gaar noqotay haddii kafala shadka laga daayana wa kafalahaa waxaa kafala qaaday haa maryama zakariyaau markaa faacilkii buu noqonayaa oo zakariya kafaalo qaaday wakafalahaa wuxuu kafaalo qaadsiiyey zakariya kullamaa dakhala mar kasta uu soo galo calayhaa maryamo dusheeda zakariya zakariya mar kasta uu usoo galo ugu soo galo almixraaba mixraabka mixraabku ma ahayn mixraabkan masaajidka oo kale mixraabku waxa weeyaan waa qol gaar ah oo qofka meesha cibaadada hogaaminaya ayay gaar u ahaan jirta xoogaana meel sare ku yaalla oo ka sarreeya dhanka qibladana xiga markaas waxa weeyaan meeshaas mar allaale markuu ugu soo galo nebiyullaahi zakariya gabadhan maryama ah markuu ugu soo galo almixraaba mixraabka wajada wuxuu helayay kullamaa markastoo dakhala uu soo galo calayhaa maryamo dusheeda zakariya zakariya markuu ugu soo galo almixraaba mixraabka wajada cindahaa maryamo agteeda wuxuu ka helayey risqan tanwiintu waxa weeye risqi weyn oo kala duduwan hal nooc maa arsaaq kala duduwan oo weliba tii wakhtigaa la heli jiray aan ahayn ayuu ugu soo gelay qudaar iyo faakiho iyo macnaha khadrawaad iyo dacaam kala duduwan ayuu ugu soo gelaya baa layidhi oo weliba waxaa dhacaysay baa layidhi xilliga xagaaga ah markuu u soo galo waxaa u taalla xilliga kale oo diraacda ah qudaartii la heli jiray xilliga diraacda markii loo soo galana xilliga xagaaga tii bixi jidhay baa ag taalla iyaduna qolkaasay caabidad ku tahay oo ilaahay ku caabudaysaa qaala wuxuu yidhi zakariya yaa maryamu maryamoy annaa xaggeebow laki adiga kaaga ahaaday haadaa kan annaa ayna xaggeebow laka adiga kaaga ahaaday haadaa risqigaani risqigaan xaggeebaa ka hesha qaalad waxay tidhi huwa risqigaani min cindi illaahi ilaahay agtiisaw ka ahaaday ina allaha ilaahayna yarsuqu waa mid arsaaqa man yashaa'u ciddou doono biqayri xisaabin xisaab la'aanti ayaa ilaahay arsaaqa ina allaha waxa weeye iyaduna sirtii si guud oo duuduubay u sheegtay tafaasiil ma gelin huwa kani min cind illaahi ilaahay xaggiibuu ka socdaabay tiri waxaana kuu sheegayaa ina allaha ilaahay yarsuqu mid arsaaqa weeye man yashaau ciddou doono biqayri xisaabin risqi waasaca oo uusan ku dhibtoon oo uusan xamaalin oo aan dhibi ka gaarin ayaa ilaahay ciddou doonana subxaanahu wa tacaala ku arsaaqaa sidaas bay ugu jawaabtay aayaddaas waxay caddaynaysaa baa layidhi karaamaadka ilaahay kuwa ku xidhan ee awliyadiisaah ilaa maryama waxa weeyaan qoftaas waxay cajaa'ibka ah dabee aayaddu tusinaysaa ilaahay inuu dadka wanaagsan ee awliyada ilaahayah karaamaad iyo wanaag siinaayo sida hadda gabadha arsaaqdeeda iyo nidaamkeedana kaaga muuqata axaadiis badanna ay ku soo aroodhay marka xadiid kalea wuxuu odhanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ragga in badan baa kaamiloobay laakiin dumarka xaggooda kama kaamiloobin ilaa maryama iyo gabadhii aasiya oo imra'atu fircawn ahayd gabdha ay ku jiraan mooyaane kuwaasa iyaga kamaalnimada gaaray culimmadu waxay leeyihin kamaalnimadaa nebinimo maaha walam takun qadu unhaa nebiyan macnaha marna mid dhadig nebi lagama soo dhigin ee waxa weeyaan xagga kale iyo cibaadada iyo daacaadka ayay meel sare ka gaareen ayib hunaalika halkaas bowdacaa zakariya zakariya tuugay oo baryey rabbahu rabbigiis zakariye oo kafaalo qaaday maryama oo gacanta ku hayey oo maamulayey oo guriga xagga qiblada xiga ee mixraabka ah ee xoogaa kor dhisan yaa dejiyey sida uu ku helay inuu maamulana waa dood baa dhacday way soo socotaaye waxa weeyaan markaas uu arkay dadka ictibaarta leh ee dadka waaweyn oo ahlu sharafka ah waxbay gadaal u fiiriyaan isagoo awlaad ma lahayn nebiyulaahi zakariya nin da'ah oo aad u weynaadayna wuu ahaa nebiga ilaahay markuu arkay sida ilaahay maryamo u karaameeyey buu ilaahay tuuga ilaahaybuu beryi hunaalika waxaa loo isticmaalaa makaanka makaankaas laakiin hadda zaman baa looga jeedaa loo soo caariyeysay hunaalika wakhtigaas oo arkay arrinkaas bowdacaa tuugay zakariya zakariya beryey rabbahu rabbigiis ayuu beryey qaala wuxuuna yidhi ducadii waa tan rabbi yaa rabbi rabbigaygiiyow hablii ilaahayow aniga ii hibee min ladunka adiga agtaada durriyatan durriyad ilaahayow ii hibee durriyadaasoo dayibatan wanaagsan wuxuu yidhi ilaahayow rabbi rabbi xarfunidaha layska jara rabbi yaa rabbi alla ilaahayow habli ilaahayow ii hibe min ladunka adiga agtaada durriyatan ilaahow durriyad iyo walad baa hadda looga jeedaa dayibatan wanaagsan ilmo saalixa ilaahow durriyad saalixaa oo dayibaa ilaahayow ii hibe ilaahow xaggaada igu mannayso waxaa la yidhi xaaskiisu waxay ahayd nebiyullaahi zakariya qof weyn oo dumar ah oo aan taran lahayn oo aan ilmo dhalin isaguna nin weyn oo da'nimo gaaray oo boxoshka dhigay buu ahaa markaasuu ducadaanu ku dhawaaqay markuu arkay sida ilaahay maryamo u karaameeyey innaka adigu ilaahayow samiicu ducaa'i ilaahayow ducada mid maqlaa tahay ilaahayow ducada mid ajiibaa tahay ilaahayow waa i maqlaysaa ilaahow aqba fanaadat waxaa u dhawaaqday isla markiiba hu oo nebiyullaahi zakariya ah almalaaikatu malaaigtii malaa'igtii loo soo diray yaa oo la leeyahay jibriil baa hogaaminayay malaa'igtaas baa u dhawaaqday walxaal huwa isagu zakariya qaa'imun walxaal huwa qaa'imun mid taagan uu yahay yusalli xaaluu tukanayo filmixraabi mixraabka dhexis isagoo meeshii mixraabka ahayd walxaal huwa qaa'imun mid tukanaya uu yahay qaa'imkaasoo yusalli waa ka sifayn ka dhah ama yusalli xaaluu tukanayo filmixraabi mixraabkii halkaa isagoo ku jira ayaa waxaa malaa'igtii ayaa u dhawaaqday waa la hadleen hadal baa la maqashiyey meeshii munaajaadka buu ku jiraa halkaas buu isagii ku jiraa maxaa la maqashiyey waxaa lagu yidhi ana allaha ilaahay yubashiruka wuxuu kuugu bishaaraynayaa zakariyow biyaxyaa yaxye wiil la yidhaahdo ayaa ilaahay kuugu bishaaraynayaa yaxyahaasoo aan weli dhalanna tilmaamihiisaan kuu sheegaynaa musadiqan xaalu yahay yaxyahaasi mid rumaysan yaa musadiqan xaalu yahay mid rumaynaya bikelimatin kelimad buu rumaynayaa kelimadaasoo min allaahi xag rabbi ka soo fushay kelimadaas kelimad waa nebi ciise kelimaddu la rumaynayo waa nebi ciise ilaa nebi ciise waa kelimad xag rabbi ka timid kelimadaasoo min allaahi xag rabbi ka soo bilaabatayoo xag rabbi ka soo fushay kelimadaas waa maxay waa kun kelimadaasoo nebi ciise ku ahday kelimadaasoo rumaynaya ilmihii kelimadaas ilaahay ku keenay kun ahow oo markaa ahaaday aabbala'aan musadiqan xaalu yahay bikelimatin mid sadiqaya oo min allahi wa sayidan xaalu yahay yaxyaha aan ku siinayno mid sayid ah oo madaxa oo qoonkiisa madaxu noqon doona waxasuuran xaalu yahay nabiyullaahi yaxye yaxye weli ma dhalane mid xasuuroo laga xabisay dumarka oo dumarka shahawaadka iyo utegidooda haba yaraatee wax dumar ah xaggoodana laga xabisay xasuur waxaa looga xabisay cifa ahaan iyo ka dhowrsasho ahaan iyo ka zaahidid ahaan waa midaan dumarka u dhowaan oo mucaamalo iyo jimaac iyo arrimaha aan ugu tegin qolo mufasiriinta ka mida oo yidhi cinniin buu ahaayoo awooddaa ka maqnaydna warkaasi waa war baadila waxba kama jiraan nuqsaan bay tusaysaa nuqsaanna ambiyada lama ogola in lagu tilmaamo arrintan ammaan baa hadda la waday meel ammaan la wadana hadal nuqsaane lama soo geliyo wasayidan waxasuuran wanabiyan xaalu yahay nebi nebigaasoo mina saalixiina ka ahaaday kuwii wan wanaagsanaa markaas intaasoo bishaaro ayaa loo sheegay ayib intaasoo bishaaro ayaa la yidhi baa loo sheegay ilmahaas wiilkaa wata oo yaxyaa la yidhaahdo wiilkaasaa lagugu bishaareeyey baa layidhi markaas dumar utegid la'aantan isagoo saliim ah oo awooddiisu kaamil tahay oo caafimaad qaba ayuu dumarka oo dhanba uusan u tegi jirin oo uusan xaas iyo arrimaha gelin oo waa lagu ammaanaya xasuurin u ahaa ayib sidii macnaha naftiisoo dhan shahawaadka mid ka ilaaliyey buu ahaa ka xabisan waa kaasa saasaa looga kaafiyey nabiyullaahi ciisana sidoo kale isagana mujaahado iyo dadaal darteed buu ka ahaa dumarka saas nabiyullaahi yaxyaana isagana waxa weeyaan kifaaye xag rabbi ka timid baasaa loogu sheegay wanabiya min asaalixiin tilmaamahaas wiilka leh ayaa lagugu bishaareeyey baa layidhi arrintii markay sidaa u dhacday oo tilmaamahaasaa loo sheegay xasuurkuna aa fahantay sida muxaqiqiintu qabaan inuu xasuurku yahay alladii laa yaati nisaa kaan dumarka u tegin laakiin laa licajzin samaaha awooddarre ma ah ee waa lilcifa dhowrsoonaan darteed sida tafsiirka fakhruraaziga iyo iyo ma garanaysaa dabariga iyo qurdubiga iyo ay tilmaamayaan ayuu markaas zakariya ku noqday wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigaygiyo annaa seebuu yakuunu lii aniga iigu ahaanayaa qulaamun wiil seebaan wiil ku helayaa wal xaal qad balaganii ou gaaray qad balaganii alkibaru weynidii ay soo haleeshay balaganii aniga uu soo gaaray alkibaru duqnimadii iyo shaybnimadii boqol iyo labaatan sano u jiray baa la yidhi xilligaas boqol iyo labaatan sano ayuu nebigaasi jiray baa la yidhi mufasiriintu sida ay soo rareen wamra'atii ilaahay ow zawjadayda iyo xaaskayguna caaqirun caaqirun waa mid caqiimoo madhasha ah oo waxa weeyaan iyaduna toddobaatan iyo sideed sanay jidhay baa layidhi labaduba duqnimo iyo daannimay meel fog ka gaareen waxaana u dheer xagga macnaha cuqminnimada iyo madhalaysnimada aysan macnaha waxba aysan haynin marka labada sabab mid kastoo ka mida ilmaha maanic buu ku yahay haddii qofku da' gaaro rag iyo dumar wuxuu doono ha noqda aad u weynaado dee ilma iskama dhalo oo xilli waxaa jidha uusan macnaha inuu ilmo dhalo aysan suuroobaynin haddii cuqminnimo iyo ay jidha arrintaanna oo qofku awalba usan taasna waa arrin kale caaqi waxaa la yidhahdaa man laa yuuladu lahu qofkaan ilmo loo dhalin min rajulin aw imra'atin ama qof dumara ha noqdo ama qof raga ha noqdo wamraati caaqir markaas hadda maa hadeerooba ilaahay baryo ilaahu ilmaysii yidhiye seebaa ilma iigu ahaanayaan waxa weeye ilaahayow hadda see ku helaya ma annagaan da'daana ma annagaan nala dhalinyaraynaya ma xaas kaleaan ka helayaa ilmihii wax kalaa la arkaya qaabkeeba arrinta u noqonaysa ee kama uu wado see u dhici kadhaa inaa ilmo helno haddeer waa isaga ilaahay baryayo duriyatan dayibatan ilaahay weydiisay ayib qaala wuxuu yidhi ilaahay kaalik alamru kaalik arrintu waa saas warka xir alamru kadaalika weeyaan arrintu waa saas waa laguu sheegay ilmahaasaa helisa cid kaloo aa guursanaysa ma jidho xaas kaloo aa ka helaysa ma jidho idinkaa laydinla hadlayaa alamru kaalik arrinku waa saas weeye haye allaahu ilaahayna yafcalu waa falaa maa yashaa wixii uu doono buu ilaahay sameeya ilaahay waxba ma cajisgelinayaan waxba agtiisa amarna ilaahay kuma weynaado kuwiinaan waaweyn oo duqnimada halkaa ka gaaray idinkaan baa ilmaha helaya oo dhalaya darsigeena intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab